magacayga waa hiba cali jimcaale joogta islii kana mida ganacsatada islii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in la joojiyey rabshadihii baryahan socday ee mudaharaadyada oo madaxda iyo mucaaradka madaxda dowladda iyo mucaaradku ay isku afgarteen in la hakiyo saas daraaddeed aad baan ugu mahad celinayaa madaxda dowladda waayo annaga haddaan nahay ganacsatada islii rabshaduhu aad bay nugu hayeen suuq weyn oo laga adeegto oo adduunka dhani usoo adeegtaya khaasatan africa ayaan joognaa saas daraaddeed markii la cabsanayo dadka adeegdoonkahay kuuma imaanayaan adigana dee waxba ma gedanayso waxaad noqonaysaa qof oo dareen ku jooga saas daraaddeed marka aad baan ugu mahad celinayaa madaxda adinka oo v o ana waa idin salaamayaa magacaygu cabdisaaq sheekh maxamed xirsi ku nool dalka kenya khaasatan nairobi aad iyo aad ayaan usoo dhowaynaynaa saamayn badan ayay ku yeelatay dhan walbaba bulshada ayay ugu yeelatay dowladda laftigeedana dhaqaalaheedii iyo waa saamaysay marka arrintaas aad baan usoo dhowaynaynaa maantay joogu waa degan yahay magaalada nairobi waa laga dareemayaa ganacsigii meel walba waa furan yahay awal hore isniin walbaba ayaantan waa ayay socotee mudaharaadyadu socdeen iyo rabshaduhu dalka dhan gudihiisana waa ka socdeen marka aad iyo aad ayaan usoo dhowaynaynaa waana ku faraxsannahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan rajaynaynaa madaxdu inay arrintan hore usii wadaan weliba madaxweyne william ruto inuu maaragtay go-aan ku qaato go-aan geesinimo le weeye inuu maaragtay mucaaradka qanciyo la hadlo arrintaasna sidaas ay ku dhammaato aysan dib noogu soo noqon ayaan rajaynaynaa v o e dana aad iyo aad ayaan u salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu magacaygu waa cabdiweli cabdullaahi maxamed runtii waxaan aada ugu faraxsanahay maanta in la joojiyey maanta oo khamiis isniin ah in la joojiyey mudaharaadyadii xooganaha maalmaha dhan ka socda islii gaar ahaan waddanka kenya oo dhan aad iyo aad baan usoo dhoweynahayaa waana ku faraxsanahay runtii hadda maanta jooga ganacsigu uu fiican yahay aad buu u wanaagsan yahay maantay ganacsigu maantay waana ku faraxsannahay in la hakiyo mudaharaadyada iyo rabshadihii wix dhammaa bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa maxamed axmed jimcaale waxaan ka mid ahay ganacsatada waddanka kenya gaar ahaan nairobi waa idin salaamayaa v o da aad iyo aad arrimaha banaanbaxaya waxaasna maantay xoogaa way way joogtaa way istaagan tahay waana ku faraxsannahay waa soo dhoweynaynaa maadaama aan rajaynayna afgarad laga gaaro labada dhinacba hadda rashaduna ma fiicnaa maryihii hore lasoo dhaafay aad bay noo saamaysay waana mahadsantihin waa mahadsantahay inkisaar magacaygu waa farxyaa ibraahim aadan oo ku nool magaalka nairobi gaaraan xaafad islii waxaan soo dhoweynaynaa in mudaaharaadka la joojay alxamdulilah maanta aad aan u faraxsanahay magacaygu waa ibraahim bila faarax aad baan usoo dhoweynaynaa annaga soomaalida hadaanu nahay waqti waxaa lagu jiraa ramadaana bisha barakaysneed baa lagu jiraa marka looma baahno rabshad iyo qalalaaso xilligan anaga uma baahnin dhankan markaan ka hadalna soomaali ka soomaali ahaan marka aad baan usoo dhoweyneynaa wadankan uma fiicno qalalaasahaas iyo waxyaalaha noocaas uma fiicno marka insha allahu anaga aad baan usoo dhoweyneynaa mudaaharaadka aad la joojiya anigoo ah bacri maxamed cali magan oo kamid ahaa ganacsatada islii waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta in la hakiyey la joojiyey mudaharaadyadii baryaha banakhribay oo islii iyo nairobi iyo kenya waddanka o dhan baa rabshada geliyey oo dad badan ku dhaawacmeen dad ku dhinteen oo khalkhal badan wadankii iyo shacabkii iyo dowladdiiba u keenay in la hakiyey oo dowladdii iyo mucaaradka inay ka wada hadlaan arrimahaas aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa dowladda waxaan leenahay arrintaas horey ha u wado in la joojiyo oon la hakiyo ma ahe waa in mucaarad la joojiyo mudaharaadyada tootaliba waa in saa lagu joojiyo oo sidaa ay ku dhammaadaan waa la hakiyey maalin iyo lama macno ma yeelanayso wixii waxaa la rabaa in hore loo wado dowladdu ay hore dadka ugu shaqayso oo dowladdu waxaan sixir bararka iyo balaayadan iyo dhibaatooyinka jira iyo karayskan waddanka ka dhacay wax ka qabato sidaasaan maaragtay aan dowladda ka codsana wasalamu calaykum waraxmatullahi barakaatu